aan saaka dabacsanahay inaynu halkan wax warbaahinta u marino shacbiga iyo intahay kusaysaba waxa ay kala yihiin qodob aan doonayno inaanu kaga hadalno mowqifka somaliland ee nabad ku wada noolaanshaha mandaqada iyo gobolka mowqifka somaliland ee wadahadalada uu turkigu dhexdhexaadinayana horena ay dawladahaas ingiriiska iyo imaaraadka ay qeyb ugu lahaayeen ee inoo dhexeeya jamhuuriyadda somaliland iyo soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqyada imika dhinaca soomaaliya nagaga bilaabmay ee farafaraynta ah sida aanu u aragno midna waa tu labaad oo waxay tahay anshaxa saxaafadda xeerka saxaafadda iyo shirka ay imika soosab hormoodka ka tahay ee ururada saxaafaddu ay ku weheliyaan maxaan idhaahdaa mulkiilayaashii iyo tafatirayaashii warbaahinta oo dhami ay ku kulansan yihiin mowqifka ay wasaaradda warfaafintu ka leedahay iyo anshaxa suxufiga iyo saxaafadda labadaa qodob baan idinku yeedhnay qodobka hore markaan soo koobo waa ogtihiin oo wadahadalladaasi ujeeddada inagu dhinaceenna aynu ka leenahay iyo ujeeddada dhinacooda ay ka leeyihiin soomaaliya iyo ujeeddada ay dunidu ka leedahay marka laysku ururiyo waxa ay isugu shubanayso biyo shubanaysaa mandaqada nabad ku wada noolaanshaheeda in dadyowga iyo qowmiyadaha iyo iyo dalalka iyo shucuubta ku nool mandaqada aynu degannahay oo ah mandaqad aan deganayn mandaqad nabadgelyadeedu aanay xasiloonayn ay dadku noqdaan dad derisnimo ku wada nool ama guri ku wada nool labadaa wax ka dhexeeya ma jirto laakiin labadaba waxa u wanaagsan marka guri lagu wada nool yahay iyo marka deris la yahayba in nabad lagu wada noolaado oo oo waxa dadka udhexeeya ay noqdaan inuu iimaan iyo qiyam iyo ballan wanaagsanuuni udhexeeyo waxaanu leenahay soomaaliya mawqifkii baanu sidii u wadnaa waanu ku adagnahay diyaar baanu unahay ballamihii aanu gallay iyo shirarkii aynu hore u gallay ee dhowrka goor ahaaba badobadii ka soo baxay inaanu ixtiraamno annaguse madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo dawladdiisa waxaanu uga digaynaa oo aanu ku celcelinaynaa walaalayaal waanu doonaynaa inaynu nabad ku wada noolaano sidaa inaynu u wada shaqaynaa baanu jecel lahay inaynu noqono dadkaasi iyagana idinkana idiin ducaynay inuu ilaahay idin soo gaadhsiiyo heer aada horumar higsataan oo nabadgelyadiinu ay taab noqoto oo dawladda idiin dhisanto annagana taayada iimaansataan oo dawladnimada iyadaa iyo shacbiga iyagaa iyo taariikhda iyadaa aanu ku qanacsannahay ee aanu usoo taagannahay aanu ilaashanayno anagu ixtiraamtaan annaguna aanu idinku ixtiraamno oon idinku garab qabanno ma wanaagsana inaynu isfarafarayno ma wanaagsana inaynu isxagxagano ma wanaagsana inaynu isdacaadino waa ogtihiin maalmahan waxaa socdaa dhaqdhaqaaqyaheeda yaroo xunxun oo aan fiicnayn oo xitaa dadka waaweyn iyo dawladaha midnaba aan ku wanaagsanayn annagu waxaanu arkaynaa inaad naga daysaan farafarayntaasi iyo kolba saraakiil intaad soo dirtaan aanu airbood ka qabanno iyo wixii lamid a ma wanaagsana waxaasoo dhamin waxay wax u dhimayaan xidhiirka wanaagsan ee dawladaha ka dhexeeya ayay wax u dhimayaan intaasaan ku koobayaa qodobka labaadna waa qodobka saxaafadda t v-ga universal oo halkan kuwa wakiiladu u joogaane ka hawlgala ka mid ah waxa uu ka mid yahay waxyaabaha lagu kalifay farafaraynta soomaaliya ay nagu hayso ayuu ka midna yahay waa ogtihiinoo madaxweynaheenu safarkii uu baxay waxay soo daayeen dacaayad raxiisa oo anshaxa saxaafadda meel laba aan ka soo gelin anshaxa saxaafadda caalamiga ah anshaxa saxaafadda islaamiga ah anshaxa saxaafadda ee soomaaliga ah midnaba aan meel ka soo gelin waxay sameeyeen dhaqan xumo suxufi sameeyo tii ugeedaa darayd ayay t v-ga ka baahiyeen iyagoo muqdisho fadhiya oo ninkii injineerka ahaa ee sheeganaya ee bahalka lahaa uu t v-ga lahaa uu muqdisho fadhiyo ayuu wuxuu sameeyey in uu t v-giisa raalli kaga ahaado in madaxweynaheena somaliland siduu doon oo ah saantii qarankayaga oo debadda safar ugu maqan oo calaamadii dalkayaga ah inuu dacaayadii ugu rakiisaysnayd ee qof bini aadmiya lagu maagi lahaa uu ku maago oo ku caayo tvgiisa annaga taasi walaal xidhiidh wanaagsan oo maaha soomaaliyana waa ta nooga keenaysa inaan idhaahno farafaraynta aynu iska dayno tvgaasi maalin dhaweyto waa maqlayseen in xarun weyn dawladda soomaaliya ay ka siisay maxaa la idhahdaa muqdisho laaluushkaasi la siiyey maaha macnaheedu ana annaga nacaayo meesha la siiyey un adeer inuu dabaysha ka galay ahayd inuu iska fadhiistay ahayd a inuu annaga nacaayo iyo inuuna maago midnaba may ahayn annagu haddii uu nacaayo adeer qalab waanu haysanaa warbaahinna waanu haysanaa laakiin annagu xaashaa kalla dawlad baanu nahay dayan baanu leenahay ixtiraam baanu leenahay ballankaanu gallana kama baxno diinta iyaduna wayna faraysaa dhaqanka iyaguna waana farayaa saxaafaduna wayna faraysaa iyo edaabteeda in la ilaaliyaa annagu inanka t v-ga leh mulkiilaha t v-ga leh iyo t v-giisaba waxaanu maxkamad uga furaynaa maxkamadda uga furaynaa dacwad t v-ga iyo waana markii saddexaad ee inankaasi t v-ga leh iyo somalilan qadiyadda somaliland ay iskaga hor yimaadaan annagu qofka markii uu qof ku gafo waxbaa laga yeeli karaa labada qof baa la heshiisiin karaa labada qof baa maxkamada u kala garnaqi kartaa xeerarkaa la mari karaa adeer qofka anagu qadiyada yadaa somaliland iyo qof uma garnaqno mar walba qadiyada yadaa garta leh mar walba garta waxa leh qadiyadayada haddii qadiyadayada iyo qof isqabtaan iyo hadday qadiyadayada iyo qaran kale isqabtaan qadiyadayadaa garta leh annaga agtayada maaha wax laga garnaqo waa qadiyadda somaliland waa somaliland oo dal xor ah oo jamhuuriyad ah oo dawlad ah oo dadkeedii ilaashanayo inan yar u garnaqi mayno waxaanu leenahay maxakabadda ayaanu geenaynaa xeerarkaa dunida iyo xeerarkaa dalka iyaga iyo shuruucda u yaalla waanu ku qaadayna maanta laga bilaabana t v-giisii kama hawlgeli karayo somaliland ilaa uu ka bixiyo abology ama maxkamadahaas wax ka idhaahdaan waanu ka joojinay ogolaanshihii ay wasaaradda warfaafintu hore u siisay saaka waanu ka joojinay kama hawlgelayo dalkayaga iyo astaantayada iyo qarannimadayadana ma amaahinayno anagu qof iyo dawlad kusoo dhex kabata toona soosaf waxay xeer sharcima shirbay gacan gacanta ku haysaa waanu ku ammaanaynaa waanu soo dhaweynaynaa shirki maalintii loo dabaaldegayey maxaa la yidhaahdaa la xusayey maalinta saxaafadda kulankii weynaa ee saxaafaddu isugu timi ballamihii aynu gallay buu ka mid ahayd suxufiyiinta waaweyn ee magaca leh ee sharafka leh ee karaamada leh waxaan ku ammaanayaa oo ku bogaadinayaa in ay intay isu tageen gartaan wixii tacaddi iyo dhibaato ku ah saxaafadda in ay bartaan horta bal wuxuu wuxuu yahay oo ay daraasad ku sameeyaan waxay iyagu dadka dhib ku hayaanna bal inay daraasad ku sameeyaan dabadeetana xeerarkii dalka u yaalay bal in la waafajiyana ay tala ka keenaan annagu dawlad ahaan madaxweynuhu horuu ballan qaaday anuu anigan idinla hadlaya waxaan ku hadlayaa codkii somaliland oo dhan waxaanu diyaar u nahay saxaafad madax bannaan oo xor ah saxaafad dawli ah saxaafad lagu cabiro ra'yi xor ah oo aan wax u dhimaynin shuruucda dalka iyo diinta islaamka midnaba iyo dhaqanka toona wixii intaasi aan ahayn u madax banaayay ra'yigiisa inuu qofku cabiro inaanu qarannimadana meel kaga dhicin qof bini aadmiyahoo lamidana aanu ku gafin oo aanu xorriyaadkiisa ku gafin waxaanu ogolahay shuruucda caalamiga ah ee saxaafadda oo dhan talada shirarkaa kasoo baxdana waanu soo dhaweyneynaa waxaanu baarlamaankana ugu yeedhaynaa maaha arrintu arrin ay xukuumaddu wadato waa arrin aynu doonayno inay ka wada shaqeeyaan baarlamaanka iyo saxaafadda madaxa banaani xukuumadduna diyaar waxay u tahay wixii ay kuwaasi ku heshiiyaan inaanu anaguna ku raacno oo aanu qaranka sidaasi ku hogaamino wasalaamu calaykum waraxmatullah shirkaagan saaka jaraaid wax cusuboo soomaaliya ka yimi ma jiro awel sidii ay u hadlayeen unba u hadlayaan ohan jireen un waxaan ka shaqaynaynaa midnimadii soomaaliya waxaan ka wada hadlay soo dhaweyntii meel fiicanna wayno marasa maxaa cusube ka soo kordhay sidii unba u hadlayaan idinkuna sidii unbaad walaaltinimada u ilaalinaysaan su-aasha labaad maarintaan weydiintan aan kaaga jawaab walaalnimada waa ka wada baxo su-aasha mid unbad xabilaada waa la badaya dhegeystaada hamawaaline waxaan ku leeyahay bahalkii adeer anagu sidii baanu u ilaalinaynaa walaalnimada iyagu ama midnimo ha ilaaliyaan ama iyo ilaalina annaga somaliland baa lagu dhahdaa dhegayeelo adag waxaana kugula hadlayo idhegeyso annaga somaliland baa lalaynaa dal baan nahay dal baan nahay dawlad baan nahay ma weydiisanayno iyaga nabad aynu ku wada noolaano oo walaal ahaano haddaan ma waxaanu odhan lahayn col aynu ahaano ila ciyaar suuq ma niine dad waaweyn baynu adeera waxaan midda labaad kuu sheegaya adeer wax cusub way yidhaahdeen shalay baa saraakiil dawladooda iyo madaxtooyadooda ka socotaa airportka lagu qabto waa farafarayn iyo idaadaro maanta ayuuna fertal raad muqdisho bartankeeda intay xarun uga dhiseen madaxweynaha iyaga laga caayaya waa farafarayn waxaanaan kaala hadlaya dhega u yeelo adugu suxuf wanaagsanna noqo waa dhamaytaa yaa kale yaa kale adeer hay yaa kale adeer hay
waxay jirtay saxaafadu inay qaarkood anshaxa ay meelka ka dhacay wax xeero saxaafadda uga yaala distoorka xeerkeeda horna ma jiro maxaa maxaa u qaban karaa qofka suxufiga ah ee dee meel ka dhacaya yaar waxaa jira dalka horta xeer horaa jiray oo madaxweyne daahir riyaalo kaahin uu saxeexay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siraayana uu dhaqan geliyay xeerkaasi wuu jiraa xeerkii maxakabadihii ayaa isticmaali kari waayey maxakabadaha iyo xeer ilaalinta waan u tegay anigu anoo afhayeegta madaxweynaha ahaa waktigaas saxaafadda madaxa banaanna waan kaxeeyey maxakabadaha waxaan ku yidhi war maxaa xeerkan saxaafaddu leedahay ee baarlamaanku ansixiyey ee madaxweynuhu saxeexay uu isticmaali la-dihiin ee had iyo jeer xeerka ciqaabta ugu qaadaan waxay maxakabadihii igu maxakabadii igu tiri oo guddoomiyey maxakabadda waktigaa fadhiyey noo sharxay sababtu adeer u isticmaali kari waayey xeerkan maaha ciqaab baan ku olin ma waxaan wuxuu u samaysan yahay buu yihi sidii xeerarkii shirkadaha uma samaysnaa sidii xeerarkii sharci dejinta ka soo bixi jiray oo kale marka waxaanu doonaynaa iminka inay soo baxo xeerka amendmentka lagu samaynayo ayaa ah xeerka rasmiga ah ee saxaafaduna ogolaan doonto anaguna kaasaan adeer soo dhaweynaa waxaa jirta in had iyo jeer saxafiyiinta intooda badan ay qalab badan sameeyaan oo ay ka galaan dembiyo xukuumadda ama dad shaksiya marka la qabto ee sharcigii la masinayana laba maalmood marka la hayo ee ay eli meelahaasi ka cababeya xuquuqdii saxaafadda lagu xadgudbaysiraan waa la sii daayaa arrintaa maxaa idinka qorshaysan ka xukuumad ahaan inaad tallaabada sharciga oo aad ka deysaan xabsida laga baqayo saxaafadda madaxa banaan baaxida arrintaa maxay anigu waan kuu sheegayaa iyadoo si koobana waxaan kugu sheegayaa saxaafadda ka hawgasha somaliland waa laba nooc waa saxaafad haysata sharci iyo saxaafad aan sharciga qaadaninba oon haysaninba ma ilaahay baa saa u gartay waxa labadan nooc ee saxaafadda ah kuwa labadaba waxaanu u haynaa ixtiraam labadaba waxaanu isku daynaa inaanu halkooda ku dhaqaalayno laakiin mid baan idiin cadaynayaa saaka oo annaga mowqifkayaga ah ka warfaafin ahaan oo ka dawlad ahaanna ah saxaafadda halkan wakiiladu u joogaan ee ka diiwaan gashan dalal kale waxaanu kula dhaqmaynaa xeerarka caalamiga ee saxaafadda waxaanay caddaynayaan inay u hoggaansamayaan shuruucda dalkayaga haddii aanay intaa qadiyadayada iyo shuruucda dalkayaga ixtiraamaynin annaguna ixtiraam uma hayno saxaafiyiinta kale ee maxalligaa way dhacdhac badan yihiin waxaanu u dul qaadanaynaa intaanu ubadkayaga u dul qaadanayn lahay heshiiskii turkiga lagu soo galay waxaa waxa qoro sheegaya in labada balan ay dhacay soomali saxaafada tan ay soo bandhigtana waxay timid qodobka jebiyeen shirkaa wadahadala turkiga maxaad ka wadanaysaa qodobka dhacay waa qodobkan sheegaya adeer wadahadalladan waan ka hadlay wadahadalladaanu ixtiraamaynaa heshiisyadaanu ixtiraamaynaa waxaanu soomaaliya ugu yeedhaynaa walaalayaynaan isfarafaraynin gurigiina nabad ku jooga gurigayagaanu nabad ku joogaynaa wadahadaladuna dawladaha saddexaad ee gacanta inoogu hayaa ka dhacaan heshiisyadana nimanku kala baxa aynu ahaano laakiin aynaan isdacaadeynin oo aynaan isu soo marin media
kulaha wakiilada wax ka dhacay xeer hoosaad kelid wax ka bedela xukuumaddu weli sababkii ugama hadalaba labadii guddoomiye xogiyada guddoomiye kasirsadaan waxay keeneen awoodiiba ka sisay arrintaasaad aragta talabaad talaabadii universitada runtii isku jiraa runtii aan usir kaga hadashay dhowr jeer waxaan ogey in khalad dhacay oo ari- ay- arrintii ka shaaleen professor markaasna khalad dhacay kusoo adugsiidahay ma noqon doonta in mar dambe haddana soo celisaan oo dadka u ogolaataan dadka adna xitaa
marka bini aadmigu intay dunida guudkeeda ku nool yihiin marna way isqabanayaan marna way heshiinayaan mushkilad ma laha taas laakiin waxaan anagu ka hadlaynaa uun waanu u haynaa universal filekay ugu jirtaa mararkaa kalshaala iyo marar uu buuhooda wax ka sameeyey iyo marar uu sawir beena sidii gasiiri noogu dhaqan noola isticmaashay oo kale noola isticmaalay intaba universal halkan waxaanu ugu yeedhnay ninka iskale een, een, een, een, mulkiilaha t v-gaasi wadahadallo face to face baanu galnay waxaanu u sheegnay inuu ixtiraamayo dalkayaga qoraallaanu ka samaynay qoraalladii buu gacanta aanu ku haynaa ballanqaadyadii buu jebiyey sidaa awgeed ballanqaadyadii iyo qoraalladii aanu ka haynay mar hadduu dhinaciisa jebiyey annaguna de walaal waxaanu leenahay dadka ballan baa xidha dad- rag ballan baa xidha ha di- diin ahaana ballan bayna xidha dad ahaana ballan bayna xidha marka ballankii haddaad dhinacaaga ka baxday de waxaan leenahay anaguna qaran baanu nahay oo adeer qarannimada iyada qof ma amaahin karayno ta baarlamaanka ee aada sheegayso adeer waxaanu nahay anagu dawlad eh, dawladdeenu baarlamaan iyo golo wasiiro iyo hay-ado sharci dejineed ayay leedahay nidaam dawliyahoo lagu dhaqmaa jira sida aada u sheegtay xeerkaasi maaha xeer dadka oo dhan iyo dalka oo dhan u dhexeeya waa xeer uu golahaasi iska leeyahay isagaana samaysashadiisa xaq u leh annaguna waxaanu kula talinaynaa inaanu xeer dhismahooda wax dhimo u noqonin
Een, horta barnaamijka waa barnaamij een, loogu talagalay sidii madadaalada oo kale anigaa muqdisho imika ka imid oo horta t v iyo universal dawladda soomaaliya oo medicine isagaa dhistay oo lacagtiisa ka bixiyey hargeysana wuxuu doonaya inuu dhistay annagaa dhul raadinayna oo lacayn Een, tan kale barnaamijka een, adduunka oo kale waa la sameeyaa barnaamijka madadaala oo sidii dacaayadda oo kale ah Een, imika waxaan ka imid oon arkay facebook badan oo ismaaciil cumar geela ku jiro oo madaxweynaha dowlad deegaan ku jiro oo kii shabaabka ku jiro oo somaliland ku jiro Een, kuwa horena waa la sameeyey oo madaxweynaha puntland jubbaland haddaad imika youtube-ka gasho Een, miyaanay wax u dhimaynin dimuqraadiyaddii somaliland ay ku faanisay maadaama kuwaasi aanay ka hadlo isaga mustafa xasan nuur aabbaha mustafa xasan nuur wakti badan buu ku lumiyey inay somaliland dhalato jabhad buu ahaa wuu usoo dagaalamay wuu usoo dubjiray waxaanu anaguna ilaalinaynaa tacabkii aabbaha weya annagu ma nihin jubbaland iyo puntland iyo kuwa aad ka sheekeynaysa ma nihin annagu ma nihin inuu nagu yidhaahdo dunida kale ayaa wax tasawirata annagu ma nihin waxaanaanu anagu gaarka ka nahay waa qadiyad dalkan iyo dadkani ay leeyihiin mana aha wax kaftan geli kara oo inan yar oo t v samaystay iyo inan yar oo qalin haystaa midna ku ciyaari karayo madaxweynaha iyaguna maaha mid lagu kaftamaba